Guddoomiyaha gobolka togdheer Maxamuud Salebaan ayaa bulshada gobolkaasi ugu baaqay inay ka digtoonaadaan ablikeeshanno lagu dhaca lacago kuwaas oo ay saameyn kala kulmeen dad badan oo ku nool Somalilan. Ablikeeshanadan ayaa qofka marka uu dhigto lacag waxa uu ka helaa faa'iido joogto ah iyadoo marka dad badan ay ku soo biiraan la qaato dhammaan lacagihii la dhigtay. Maxamuud Salebaan, Guddoomiyaha gobolka togdheer ayaa ka warramaya saameynta ablikeeshanadan ay kala kulmaan dhalinyarada.
runtii waa nasiib daro in maalin walba aad lacagtiinna dab ku qabataan waxba ma dhaanto lacag dab lagu shiday oo dee lagu qabtay tanaa samaynaysaa waxaa weeyaan diiniyan waa xaaraan mantaqa saliimkiina wuu diidaya boqol dollar baad dhiganaysaa maalin walba saddex dollar baa lagu siinaya halkay faa'iidadu ka soo baxaysa horta horta waa inuu qofku isweydiiyaa halka waxani faa'iidada ay ka keenayaan ama wixii uu cilmi dhaamay uu weydiiyaa runtii waa nasiib darro haddadan bay burco ka socotaa laakiin tallaabo cad baan maanta qaaday haddadan bay ka socotaa niman la dawooyin baa la iibinayaa qof walooba laba bahalood keen een, laba dumara u yeedh een, alaab bilaash lagu bixinayo wax bilaash dunida ma jiraan waxa weeyaan haddii tuugtu tuugadu ma aha jeebkaaga uu gacanta geliyo keliya ama gurigaagu kuugu soo dhaco si walba uu kuugu soo dhici karaa waa kaa akoonnadiinnii idinkoon cidba u garanaynina aad lacagta ugu diraysaan marka haddaan qofka bini aadamkii horta waa in waa in haddii wax kale idin ilaalin waayo in diintu ha idin ilaalin waxan waa xaaraan lacag lacag soo saarta oo ribaa ilaahay baa xaaraantimeeyey kulligii waa wada xijaabantiin diin baa laynagu dhalay oo dad islaama baynu ne sidee bay u xalaalowdaa boqol dollar ii dhiib oo saddex boqol oo dollar baan ku siinaya halkee laga dheelaa maamul baa ka jira gobolka cidla laydukuma dhicin annagu wixii iminkana aan cayntayn karno waan cayntaynayna wixii tallaabo ee annagu aan qaadi karayno waan qaadayna laakiin application baan halka kala soo degayaa nin aanan garanayn baan lacag u dirayaa lacag buu ii soo dirayaa xaggee laga dheelaa waa khamaar